koox wariyaale oo ku dareeray idaacadda warsan waana hogaamiya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed yogeeka mayba deereenne magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool wariyaalku iyo mayba ujeedada safar yoyohay sidiio xog aruuriyow inkasuu bii lahaayeen xaaladda iyo kasugiyiin dadka ka nool gobolka bakool haanaso dhiibku ee dadkiya saamayti abaarta ku jarta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wafdugiya intiyo roogaan magaalada xudur mayba kormeero doonaana degmooyin i tuulooyin ku tirsan gobolka bakool meelaas oo dadka ka nool xaaladii ayaa ku qarsanta indhoo bulshada iyo caalamka taasoo long-aanayaw yoo injarna saxaafad si buuta hantabiyaasa baahidiio qabaan dadkaas ka dhaqan deegaanada ku tirsan gobolka bakool cali muuse maxamed atera oo ku tirsan howlwadeenada idaacadda warsan iyo khadka taleefonka kala xiriirni markii mardhow ay tiyo ku degeen garoonka diyaarado ee magaalada xudur taasoo una ka warsani in isu ninku warbiya xaaladda isa ka aragay magaalada xudur goobgaabtii isu roogi
xaalado bini aadina oo markaasi dadka saameyn kuwa dhintay abaarta koonfur galbeed biyarada weliba lamasana oo markaasi dalagyada markaasi lan abuurna geegiya safar koyni waliba nin qorshaysan inti maalmo fowda nihayan oo markaasi una booqasho kaseen deegaanada markaasi hoos koyan degmada xudur xarunta gobolka bokool taasoo markaasi la sheegay degmooyinka masagaala kilomitr anjaran degmada xudur waliba markaasi ku teegin xaalad binaadinta inka darnaayt waliba la sheegaytay deegaanada qaar markaasi hoos koyan degmada xudur markaasi iyo ku jiran qax ama barakacyo markaasi iyo sameyn dadka koroor beelaysay waliba fiiri doona maalinta beri oo haedin waliba sida doona deegaanada yaryar oo markaasi toban shan kilomitr ee qiyaasay degmada xudur markaasi iyo injira meela odaka sheegaha intiiyo ku jiran biyare taasoo markaa saameynka waldinte dadkii haqaxan xoolooyo markaasi yoolahan iyo halabugtaalo markaasi ka shuban degmada xudur oo xarunku beelgaar xarunto gobolka boqol ama xarunto gobolka boqol markaasi amal ku xukumo waliba markaasi saasada una booqda doona maalinta dadkii ku qaxi degmada tiyagdow ee gobolka ooyo meel toban shan kilomitr magaalada iyo ku degayin taas oo la sheegay intiyo meelo kahaysata hoyla-aan raashilaan weliba biyaro markaasi hadiyo hafood saaratay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nosaj muxudiin xasan maxamed xusni iyo sidoo kale mayba aan waramay barnaamijka kulanka warsan maybaana faahfaahin ku biyey safarkiio onka bahaan magaalada xudur iyo ujeedadu isu xambaarsanye waxaan soo gaarnay maanta magaala madaxda gobolka bokool ee xudur halkan oo ah goob markaasi ay kusoo barakaceen kumnaan qoysasa oo kasoo barakacay tuulooyin dhowra oo ku yaala gobolka bokool ee koonfur galbeed soomaaliya dadkaas oo kasoo cararay ama runtii abaarta saameyn ku yeeshay waxay u badan yihiin dadka halkan yimid xoolo dhaqatadii gobolka bokool oo runtii xaggan marka la yidhahdo dhanka xoololeyda aada ugu xoogan marka biyo la-aan ayaa inta badan dadku iyo xoolaha ay soo xamili waayeen oo halkana usoo gaareen marka dhibaato aada u weyn oo xagga abaarta saameynta ah gaar ahaan dhanka biyo la-aanta deegaanada ka dhacday oo xoolihii iyo dadkaba biyo cabaan markii ay waayeen ayaa waxaa sababtay in magaalada xudur lagu soo jabo iyadoo markii horeba magaalo go-doon ku jirtay oo hal wado keliya u furan ay ahayd in haddana kumanaan qoysasa ay martagelinayso marka xaaladaas adag ayaa la ii sheegay maanta galabkii markaan soo gaarnay ilaa caawa xog aroorsi aan samaynaynay waxaana ku tala jirnaa beri ilaa maalmaha soo socda anagoo ah wariyaal ka tirsan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed in aan u kuurgalno dhibaatada halkan ka jirta si ummada soomaaliyeed loola soo socsiyo halkan waxaa ka jira guddoomiye saxaafadda horay loogama baranin in ay safar iskeed ah u gasho iyadoo aan haysanin dhaqaale oo ay acceska intaa le-e ku samayn karto marka guddoomiye manoo sheegi kartaa ciddii idinku saaciday safarkan hadda aa ku tagteen gobolka bakool runtii mukhtaar dalmar waa markii ugu horreysay intii dhowr iyo tobanka sane ahayd ee saxaafadda aan ku jiray tallaabo noocan oo kale aan sameeyo maadaama gobolka bokool uu yahay gobol go-doonsan oo dowladda dhexena aysan ka warqabin maamulka koonfur galbeedna ilaa iminka inta abaartan saameynteeda ay bilaabatay wax wufuud oo dhankeeda ka socda halkan aysan imaan marka maadaama wariyaha uu yahay awoodda saddexaad ee wadanka ama wax ka qaban karo ama xaaladda meesha ka jirta wax ka sheegi karo waxaan garwaaqsanay in aan maxaa la yidhahdaa xagga dowladda koonfur galbeed oo oo aan ka dalbanay xagga diyaaradda qarashkeeda inay naga saacido ayaa waxaan noo fududeeyey dowladda koonfur galbeed in diyaaradda naga bixiso laakiin joogistii halkan iyo nolosheeni halkan iyo maxaa la yidhahdaa ay noqoto xoogeeni iyo tabarucaada aan ka geysanayno in xaaladda halkan say wax u jiraan aan u ogaano kadib ummadda soomaaliyeed aynu u bandhigno marka waxaa naga keenay waxay tahay damiir soomaalinimo iyo in dhibaatadan dadka badankooda indhaha ay ka fiirsanayaan aysan saxaafadana ay la noqon wax baydhabo keliya la joogo oo idaacadaha laga sheego laakiin xaqiiqda meesha ka jirta aan soo aragno marka sababta nagu dhilisay oo dareenka keenayna waxay tahay gobolka bokool degmooyinkiisa oo isu socodka aan jirin oo go-doonsan dadkii oo iyagoo markii hore xabsi kor ka feedan ku jiray abaar ugu darsoontay oo haddana cid ka damqatay oo ilaa iminka wax la soo gaartay ama inta wufuud loo soo diray oo halkan timaaday xaaladooda wax ka sheegtay aan jirin ayaa damiirkaas ugu dheliyey in aan noqono dadkii ugu horeeyey saxaafadda gobolka bokool in arrintan wax ka sheegaan indhaha ummadda soomaaliyeed ee caalamkan halkan aan kusoo jeedino
guddoomiye waa gartay waxaan ku weydiinayaa oo kale safarkiina wariyaasha ka sokow ma jiraan dad kale oo idinku wehelinaya safarka oo idinkula jira oo ka mid ah hay-adaha ama ama qaybaha kala duwan ee guddiga abaaraha ee koonfur galbeed mukhtaar dalmar runtii ma jirto cid oo oo oo madax ah oo nagu wehelisa socdaalka xudur maanta aan kusoo gaarnay keliya inta socota oo halkan imaaday xaqiiqda iyo waxa inta ka jira iyo arrimaha abaartan gobolka iyo dhibaatadiisa in kasoo damqaday waa tiro wariyaal ah oo oo maxaa la yidhahdaa idaacadda warsan iyo wariyaasha kale ee koonfur galbeed ka socda oo oo oo aan hogaaminayo marka waxaan isku dayi doonaa inaan noqono dadkii lagu dayday oo maxaa la yidhahdaa guddiga abaaraha koonfur galbeed uxilsaaran iyo kan dowladda soomaaliya ay magacoodayba in arrimaha halkan ka jira idaacadaha aan kala socodsiino wixii teleefon aan ku heli karino teleefon aan ku wargelino waxaa kaloo nagu maqaala in guddiga gurmudka abaaraha koonfur galbeed ay magacooday markii aan ku wargelinay in halkan aan joogno in iyagana ay imaan doonaan oo maxaa la yidhahda xaaladda halkan ka jirta ay wax ka qaban doonaan ka waran markii aad ka degteen garoonka diyaaradaha ee xudur sidee buu ahaa jawiga ka muuqday magaalada iyo xaaladda dadka intii yareed aa ku sugnoodeen magaalada xudur runtii mukhtaar magaaladu bulsho ahaan aad bay dad badan ay u joogaan dhowr bilood ka hor ayaa igu dambeysay waxaa sababay oo isbedelka dhanka bulshadana waxay tahay horta ugu horeysayba aan garoonka cagta soo dhigaan ku arkay waxay bulsho badan oo magaalada joogto markaan weydiin waxaa la ii sheegay dadkii tuulooyinka ee nolosha kusoo adkaatay magaalada nolol kasoo raadiyey in magaaladii ay kusoo jabeen oo aada la socoto waajid inay shasharan tahay sieglow inay maxaa la yidhahdaa shabaab ay qabsadeen oo kumanaan qoysasa deganaa halkan ay mar hore ay yimaadeen oo barakac ay ku yihiin garas weyne iyo moorogaabe iyo tuulooyin badan oo bokool ka tirsan xool dhaqatadii deganayd in halkan igan ay kusoo jabeen waxaa kaloo jiray magaalada in runtii ay la mid tahay deegaanada kale magaalooyinka kale ee soomaaliyeed oo muddo dhowr sano ah roobab ka da-in oo runtii laga dareemi karo boorka iyo maxaa la yidhahda kulaalka ka jira halkan marka laakiin bulshada markaas fiiriso gudaha magaalada dadku si caadi ay u nool yihiin nolosha si caadi ay u socotaa welwel xoog leh oo laga muujinayo dhibaato sida u buuran abaarta ma jirto laakiin waxaa jira oo la arkayaa in kumanaan qoysasa halkan ay soo gaareen oo dhibaato sheeganaya abaarta saamaysay oo xool dhaqato u badan marka sida kale magaalada waxaa iiga muuqanayay caawa oo aan kula hadlayo waxaan dhex socdaa bartamaha magaalada xudur waxaa lagu hagaajiyey solarka cadceeda ka shaqeeya oo runtii aada u iftiimaya wadooyinka ganacsi magaalada xudur habeenkii kama jiri jirin oo dhowr jeer aan imid caawa laakiin magaalada ganacsigii oo dhan baa furan dad mar hore kan ii jabsanaa ganacsiga oo habeenkii ka sarnaa oo iska dhaafa ayaa dib ganacsigoodii halkan u abuuray oo soolarkii iyo maxaa la yidhahdaa haweenkii baashaha iibsada ee wadooyinkii hareerahooda fadhiya maxaa la yidhahdaa howl aada culus baa ka socota oo dhanka ganacsiga ah magaalada marka horumarkaasina waa jira oo waxaa la ii sheegay soolarka in bil iyo bar hadda uu shaqaynayo oo magaalada horumarkaas dhanka iftiinka uu kusoo kordhay aada iyo aad baad u mahadsan tahay tan imarkiiyo bilowdeen xaalado biyo yaraanti iyo baadlaanto iyo dadkahan ku qaxaayan deegaanada yaa idaacadda warsan mayba waday barnaamijyaal wacyigelin eh oo iyo dadweynaga anka sheegaasi sidiyo ankasurumi lahaayeen gurmadka abaaro ee ku jara deegaanada koonfur galbeed soomaaliya haanase onka yaraan idaacadiiyo ka guulaysatay iniyo iskihirta dadweynahaga qiibo iyo shalgadiisan iyo oo idaacadda warsan iyo naga tigeeka hay-addii inka horeyta ee warbaahineed ee ku jarta deegaanadunsi isya e in iska taligalla waana an safarta deegaano ku bahan gobolka baaya oo ujeedadiyeena eta sidii haanku warrama lahayti xaaladiyo ka noolyiin dadweynaaga gobolka bakool haanaas oo iyo hata idaacadda warsan ee bilowtay inay qiimeen ka suubida heerkiiyo teeganta abaarta ku jarta gobolka bakool